doorashooyinka aqalka hoose ee beelaha banaadiriga ayaa maanta si rasmi ah uga bilowday magaalada muqdisho waxaana kursigii ugu horreeyey ku loolamay xasan maxamed nuur iyo mahad cabdalle cawad waxaana ku soo baxay guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamankii sagaalaad ee wakhtigiisu sii dhammaanayo mahad cabdalle cawad oo ku guulaystay konton cod halka musharaxii la tartamayey uu helay hal cod sida uu qeexayo guddoomiyaha guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban abukaata cumar cabdulle dhegey musharaxiinta kale ah mahad cabdalle cawad iyo xasan maxamed nuur waxa ay ku kala codad kala heleen codadka ay kala heleen kala yihiin musharax mahad cabdalle cawad oo ku guulaystay konton cod halka musharax xasan maxamed nuur uu helay hal cod sidaas darteed natiijadii maanta doorashada waxaa ku guulaystay oo hordhaca ah musharax mahad cabdalle cawad guddoomiyaha guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban abukaata cumar dhegey ayaa sheegay in kuraasta beelaha banaadirigu ay ku tartamayaan ay yihiin toddoba kursi maantana laba kursi oo qura lagu baratamay halka maalmaha soo socdana ay dhici doonaan doorashooyinka kuraasta kale banaadiriga kuraastooda waa toddoba kursi laba unbaa maanta la qabtay waxaa nidaamku yahay in maalmaha kaleeto kuwa la qabanayo iyagana in laysugu yeero oo loo sameeyo golayn wax layidhaahdo oo musharaxiinta hor yimaadaan in dee la sawiro in la xareeyo ergadooda doorashadoodana la qabto marka maalmahan lagu soo aadeen sabteeda iyo axadda waxaa dhici doona doorashooyin kaleeto oo ka mida toddobada kursi intii lasoo doortay waxay u baahan yihiin inay yimaadaan in la diiwaan geliyo in shahaadooyin la siiyo inay fadhiistaan oo isbartaan muddadaas ee lixda ilaa iyo toddobada ah ay ku soo dhammaystirmayaan oo ay fadhigooda ugu horreeya ku yeelanayaan waxaa ayagana socda doorashooyin badan oo kaleeto oo inta dhiman aan rajaynayn inay kusoo dhammaystirmaan ugu dambayntii guddoomiyaha guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban ayaa soo dhoweeyey hadalkii ka soo baxay xogayaha baarlamanka soomaaliya ee ku aadanaa in lixda bisha diseembar ee soo socota la qaban doono kulanka ugu horreeya ee baarlamanka tobnaad ee soomaaliya si aanay doorashooyinka uga dib dhicin sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho